bsm illaahi alxamdu lilaah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratulbeled suuratulbeled makiyatun aayaadkeedu waa labaatan aayadood waa suuradda sagaashanaad xagga suwarka qur-aanka tartiibka ay ku socdaan bismi illaahi araxmaani araxiim laa uqsimu waan dhaaranayaa bi haada albaladi bi haadaa kan albaladi ah beledkan kan ah ee beledulxaraamka ah ee makal mukarama ayaan ku dhaaranayaa baa ilaahay yidhi beledkaasaan ku dhaaranayaa waa beledkaasoo ilaahay sharifay oo waxaa ku yaalla baytulcatiiqi kacbadii kacbadaasoo qibladii ah ahlulmashriqi waalmaqrib caalamkao dhan qibladiisi wey meel ilaahay raxmaadka iyo naxariisaha soo dejiyo wey waa beledka waa makal mukaramo waxa weeyaan tujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay miraha meel kasta yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay baa loo keenaa shay kasta mirihiis ilaahay wuxuu ka dhigay xaraman aaminan xurmadeeda ilaahay wuxuu ka yeelay laga soo bilaabo maalintii ilaahay cidhar iyo dhulal abuuray subxaanahu wa tacaala xadiis baa ku yimid in allaha xarama makata ilaahay baa maka xaram ka dhigay yooma khalaqa samaawaati waalard fa hiya xaraamun ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamadana waa saas nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam cid aniga iga horraysa uma xalaaloobin cid iga dambaysana u xalaaloobi mayso anigana saacad oo maalinta ka mida la ii xalaaleeyey wakhti kooban oo xilligii macnaha magaalada la xoreynayay ah laa uqsimu bi haada albaled wa anta adiguna xillun xalaalun baad bi haada albaledi beledkan isaga ah wa anta xillun bi haada albaledi xilluntaas tafaasiir dhowra ayaa ku jira walxaal anta xillun aad tahay bi haada albaledi xillun bimacnaa xaalun mid degay bimacnaa saakinun wa muqiimun mid saakinoo degganoo ku nagay aad tahay bi haada albaledi oo ah bimakka oo beledullaahi alamiin ah ama walxaal anta adigu xillun bi haada albaledi waa anta adigu xillun xalaal baa tahay bi haada albaledi oo inaad macnaha dagaalantid baa lagu xalaaleeyey oo magaaladaas aa xoraysid ama walxaal anta xillun bi haadaalbaledi aad tahay mustaxallun mid la xalaashaday oo waxa weeyaan adoo gurigaa ilaahay jooga oo maka jooga oo khal khayru khalqillaahi ah bay gaaladii ku dhibayaan oo xalaashanayaan dhiiggaadii iyo inay kula dagaalamaan wa waalidin baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi iyo wamaa walada wa waalidin mid wax dhalay wey waa nebi aadan baa layidhi iyo wamaa walada wuxuu dhalay wax allaale wuxuu dhalay kuwii saalixiintaabaa culimmada qaar baa maray owlaaddii ka farcantay nebi aadam ee saalixiintaha imaamu mujaahid wuxuu yidhi maya wa waalidin waa nebi aadamu wamaa waladana waxa weeyaan waa dhammaan jamiicu duriyati weeyaan wax allaale wixii ka farcamay kuwa xun iyo kuwa fiicanba wamaa dahaba ilayhi mujaahidun wa asxaabuhu mujaahid iyo mufasiriinta meesha u maray mareen kuwaas sida ay ku tageen waa xasanun qawiyun sidaasaa wanaagsan tafsiirka fiicana markaas wa waalidin iyo wamaa walad ayaan ku dhaartay baa ilahay leehi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku dhaartay maka iyo sharafteeda iyo xurmadeeda waalid iyo wuxuu dhalay waa nebiyullaahi aadam waa ambiyadii waa saalixiintii wax allaale waalidii wuxuu dhalay culimmada qaarna waxay leeyihin waa inta suubanoo wanaagsane kuwa la dhalay ee gaalada ah ee duriyaddii nebi aadama xurmo ma laho iyagu kuma jiraan intaasaan ku dhaartay laqad xaqiiqee khalaqnaa waan abuurnay baa ilaahay yidhi alinsaana insaankii waa abuurnay fii kabadin xaaloo ahaaday ku dhex sugan yahay kabad waxa weeyaan dhibtood isagoo ku dhex sugan fii kabadin xaaloo ahaaday beer xanuun waxa weeyaan dhib isagoo ku dhex sugan mashaqo iyo tacab iyo daal oo intaa ka zuuli maaya insaankii shadaa'id iyo dhibaatooyin inuu la kulmayo laga bilaabo markii nafta lagu afuufay ilaa marka hadhow nafta laga qaadayo mashaqo iyo shidow ku sugan yahay mar waa la sidaa waa la xambaarayaa mar waa la nuujinayaa mar waa markuu la dhalayay mar waa markii naaska laga goynay mar waa noloshiisii mar waxa weeye waa shaqadii iyo biilkii mar waa dhimashadii waa fii kabadinba ka bixi maayaba intaas waa dhibtoonaya hadba waxbaa ku imaanaya waana khalqiga daciifka ah fii kabadin marka ayaanu ku abur marka aayadda tasliya ugu sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatada gaalada macnaha ka soo wajahaysa xaggooda ama kala kulmayey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayaxsabu ma wuxuu u malaynahayaa insaankaa shaqiga ah aanhu shaaniya lan yaqdira inuusan karayn calayhi dushiisa axadun axadna inuusan karaynin kaa shaqigaa ee gaalkaa ma wuxuu u malaynayaa ee awooddiisa wax isbiday an lan yaqdira inuusan awoodayn calayhi dushiisa axadun ilaahay inuusan awoodin ma saasuu u malaynaya waxaa jiray baa layidhi nin xoog badan oo ashad ibnu kalda la dhihi jiray ninkaasi awooddiisaa u been sheegto awooddiisao ku kadsoomay nin xoog badan buu ahaa maqaarka ama saanta ama haragga xoolaha sida saanta geel oo kale baa dhulka loo dhigayaa labada lugood buu saarayaa waxuu dhahayaa ninkii iga dhaqaajiyo wax yar iga riixa lugaha iga riixa kulligiin intay iskuu kay tagtaan hal nin had qofkii i riixa intaasoo xoolaha baan siinaya markay dabcaan inay riixaan saantii iyo jaantii iyo haraggii baa googo'ayay isaguna lugihiisu ma dhaqdhaqaaqayn marka ma wuxuu u meleeyey xooggaas isba wuxuu mooday inuu hadha waxu tarayo ma wuxuu u meleeyey an lan yaqdira inuusan karayn calayhi dushiisa axadun axad inuusan karaynin yaquulu wuxuu ku qowlahayaa halagtu waxaan halaagayoo bixiye maalan maalkaasoo lubadaa badan maalan lubadaa maal badan ayaan bixiyey xaggee buu ku bixiyey fii cadaawati muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed collaytankiisa ayuu xoolo badan ku baxsho markaa faan buu u sheeg sheegayaa mu'miniinta u faanayaa mubaahaad weeyaan waxaasoo xoolaha baan baxshe saasuu dhahaya taa waa la sheeg waxaa kaloo la tilmaamay wuxuu dhahayaa xoolaan bixiyadoo binu aadannimo iyo insaaniyan waxu bixin jirado anaan ka rabin abaalgud iyo dheef iyo ribix baan dadka caagun jiro xoola siin jiray insaaniyada iyo binu aadannimada awgeedaan waxu bixin jiray marka waxaasoo xoolaaba aniguba soo baxshe marka laakiin waxa uu soo bixiyey de qofku hadduusan mar iimaan lahayn oo iimaan iyo rumayn u bixinin waxbaa u tari mayaan riyaan wa sumcatan buu u bixin jiray yaquulu wuxuu ku qowlayaa ahlagtu waxaan halaagay maalan lubadaa ayaan halaag oo soo bixiyey macnaha anaan waxba ka rabin cidna abaal kaga rabin buu leeyahy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa allami anhushaaniye lam yarahu axadun axadna inuusan arkaynin inaan cidna arkayn miyuu u malaynayaa arrinku saa maaha ilaahay baa u jeedo daalacanaya qiyaamada weydiin doona abaal marin doona haddana waxaa lagu dul sheegayaa nicamta ilaahay u galay kaasaa u dhaqmaya qof kastoo hadda nicamtan waa la siiye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam najcal ma waanan yeelin lahu kaa isagaa insaanka noocaas caynayni laba indhood ma waana u yeelin labadaa indhoodoo yar yarkaadaoo qofku ku shaqaysanayo wax kasta ku arkayo dhibaatada kaga leexanayo yaa oo ku magaranaysaa akhrisanayo nicmo weyn weeye ilaahayna siiye indhahu ma waanan laba indhoo siinin wa lisaanan carabna ma waana u yeelin cadkaa yarkaadoo hilibkaadoo hadlaya qofku waxa qalbigiisa ku jira iyo wuxuu damco lama ogaan kareen hadduusan hadlin hadalkiina carabkaasu ka imaanaya ilaahay baa subxaana wa tacaala wadaacadhigo halkaa dhigay marka ma waanan laba indhood u yeelin iyo wa lisaanan carab iyo wa shafatayni laba faruuriyood ama laba bushumood labadii bushumood cunidiibay ugu kaalmaynayaan cabitaankiibay ugu kaalmaynayaan waxbuu afuufaya qofka aan bushimaha lahayn wax ma afuufi karo ma fooriyi karo wax ma cuni karo wax ma cabbi karo si fiican waxaasoo nicama ilaahay siiye subxana wa tacaala waxaa ka sii daran intaasoo xuruufa oo waxaa jidhaa bushimaha ka soo baxaya oo shafateynka iyo bushimaha lasoo marinayo haddausan qofku bushimaha lahayn xuruuf tiro badan oo lagu hadlo ayuusan ku dhawaaqi karaynin wa lisaanan wa shafatayn waa bushimihii weeye quruxda qofkii markuu dee bushima leeyahay waa qurxoonyaha markii kalena wax qayaxan buu noqonayaadoo afkii bannaan yahay marka nicmo weyn oo aan la tiri karin baa bushimihii ku sugan marka taasna ma waan u yeelin walisaanan ma waan u yeelinayo shafatayni wahadaynaahuma waanan u caddaynin an najdayni labada wado waa u caddaynay mid kasta waxaa ugu jidha alam najcal lahu caynayn labada dhood ma waan u yeelin waa u yeelna walisaanan baan u yeelna washafatayni baan u yeelna wahadaynaahu najdayni mid kasta waxa weeyaan waa u yeelnay weeyaan labadii wado dariiqa alkhayr wa dariiqa shari baa loo kala caddeeyey hanuunkii iyo baadinimadii baa loo kala caddeeyey waxay ka dhigan tahay inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuraa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaqtaxama muu jiiro muxuusan la jiirin alcaqabata karinta falaqtaxama muxuusan la korinoo la jiirin oo u tafinin alcaqabata meesha caqabadaayo karinta karinta waxaa la yidhahdaa waa meesha qofku dalcadaayoo markau sii korayo hadba xoogaha markau socdo inta xuurtoodo hadba xuurto tiranayo oo neeftuurayo oo cabaar inta istaaga nasto oo misna sii soconayo markaas waa meelsha noocaas oo dhibtaa leh haddaba waxaa lagu shabbahayaa camalkii saalixa ahaa ee wanaagsanaaba caqabadaas iyo karintaasaa lagu shabbahayaa la imaatinkiisiina koriddaa caqabadaa la korayo ayaa macnaha lagu shabbahaya oo laga soo qaadaya waxay ka dhigan tahay xoolahan uu bixinaya ninka noocaasa muxuu ugu mari waaye oo ugu baasi waaye oo ugu kori waaye karintaas daran ee khatarka ah intuu ku bixinayo xoolaha la colayntanka nebi maxamed calayhi salatu wasalaam falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka maxaa ku ogeysiya mal caqabatu caqabadu waxay tahay fakku raqabatin wey addoon fakinteed raqaba waa qor addoon la xoreeye weeyaan oo qafaalashadii laga xoreeyo ama addoonnimadii laga xoreeyo ama dayn qoorteeda loo haystay laga bixiyo marka kaasaa karintii tafay oo jiiray oo koray oo baasay oo amase idcaamun wey camalladii saalixa ahaa ee wanaagsanaa ee karintaa lagu shabbahayey ayaa qaybla inoo sheegaya addoontaa la fakiyaa ka mida kow oo amase idcaamu weeye quudin fii yowmin yoom dhexdiis yoomkaasoo dii masqabatin gaajo daran u saaxiiba maalin gaajo oo la quudiyo kii gaajaysnaa weeyaan yatiiman la quudiyo mid agoon ah kaasoobaa maqrabatin qaraabanimo u saaxiiba oo qofkaan wax quudinaya isaga qaraabanimaa ka dhexaysa oo amase miskiinan la quudiyo miskiin miskiinkaasoo daa matrabatin caradhac ama dhuldhac u saaxiiba ilaa agoonkaanna waana agoon waana qaraabadiis ajar badan buu ka helayaa miskiinkaanna waa midka isagana boggiisa waxba ka xiginoo isagana waa qaar dhul dhacay weeyaan faqriga iyo dhibtaaysaa waxaa laga soo qaadayaa in boorku ku dhegay uma dabadeedna kaana wuxuu ahaanayaa min aladiina kuwa aamanuu marka meeshaan uma dabadeedna kaana uu ahaado min aladiina aamanuu oo sidaa la maro ama falaqtaxama muujiro alcaqaba falaqtaxama muxuusan u jiirin alcaqabata karinti uma kaana muxuusan u ahaan uma dabadeed kaana muxuusan u ahaanin min aladiina kuwa aamanuu oo halkaa lagu xiro kuwa iimaanka laga helay ee ilaahay dartiis subxaana wa tacaala acmaasha saalixaadka ula yimid ilaa qofkaani hadduu addoon xoreeyo hadduu mid gaajaysan wax siiyo hadduu agoon wax siiyo mar hadduusan iimaan lahayn waxa waxba ka heli maayo aakhiro uma dabadna kaanu ahaado min aladiina aamanuu daacaadkan iyo wanaaggaani iimaan markii qofku leeyahay bay wax tarayaan min aladiina aamanuu oo watawaaso isku dardaarmay bisabri sabirka isku dardaarmay iimaanka lagu sabro daacada ilaahay lagu sabro watawaaso isku dardaarmay bilmarxamati turid iyo naxariisasho loo turo oo loo dhimriyo ducafada iyo masaakiinta ulaa'ika kuwaasina asxaabulmaymanati weeyaan kuwaas waxa weeyaan asxaabulmaymana midigta asxaabteeda weeyaan tilmaamaha wan wanaagsan kuwaa leh waa kuwa kitaabkooda midigta laga siinayo waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatina aayaadka iyaga ka kufriy ulaa'ika kuwaasina asxaabulmash'amati wey bidixda asxaabteeda weeyaan kuwaasina iyana waa sidaas kutubtoodii iyo warqadahoodii bidixday ka qaadanayaan calayhim dushooda waxaa ahaaday naaru naar naartaasoo mu'sadatun mudbaqatun la daboolay bay ka dhiganta oo muqlaqatun la xidhay oo naacow iyo dabayl iyo wax naartaa soo gelaya haba yaraatee ma jiraan waa meel xidhan oo bilaa ma garanaysaa naxariis marka waa meeshaa khatarkaa weeyaan allaahuma laa taqtulnaa biqadabika walaa tuhliknaa bicadaabika wanajinaa min daalika yaa rab marka waxa weeyaan naartaasi sida hadda jeelasha oo kale waxaa la yidhahdaa jeelka iyo xabsiga albaabkiisa lama furo waxaa la furaa mar qof xirnaa la sii daynayo iyo mar qof la xirayo la keenayo oo la soo gelinaya meesha inta kale dadkaas meeshaasi ku xiran yihiin ku cabursan yihiin ku xorriyad laayihiin halkaasi ku jiraan oo ku dhibaataysan yihiin naartu waa sidaasoo kaleo kuwaasun marka la keenaya ahlu naarka ah unbaa albaabkeeda la furaya inta kale waa naaru mu'sada weeyaan naarta mudbaqada ee xiran weeyaan suuratu shamsi makiyatun weeye aayaadkeedu waa shan iyo toban aayadood waa suuradda sagaashan iyo kowaad bismi illaahi araxmaani araxiim washamsi baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi shaqoraxdii iyo waduxaahaa barqinkeedii waa xilliga ugu iftiinka badan yahay maalinku ee qoraxdu ugu nuurka badan tahay taas baan ku dhaartay washamsi baan ku dhaartay iyo waduxaaha ayaan ku dhaartay walqamari dayixii baan ku dhaartay idaa talaahaa markau raaco haaw shamsadii qoraxda markau raaco oo waa maxay raaciddaas qoraxdii markay tagto ayaa markaa dayixii iftiinkiisa imaanaya amaa qoraxdu markay joogto dayixa iftiinkiisa lama helayo qoraxdaa ka awood badan oo ka iftiin badan wannahaari maalinkii baan ku dhaartay buu ilaahay yidhi idaa waqtigii jallaahaa maalinku uu faydo haaw qoraxdii shamsadii markuu faydo ayaan ku dhaartay wannahaari baan ku dhaartay idaa jallaaha markuu faydo walleyl habeenkii baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala idaa yaqshaahaa markuu daboolo qoraxdii oo koonkii daboolo oo mugdigiisii uu gaaro koonka oo dhan wasamaa'i baan ku dhaartay samadii baan ku dhaartay iyo waman banaaha wamaa banaaha waman maadan iyo kuwa ka dambeeya bimacnaa man weeyaa layidhi waa ism mawsuulo bimacnaa man ah iyo wamaa khaaliqa waman allaha banaahaa dhisay ee bineeyey walarda ardadii baan ku dhaartay iyo wamaa daxaaha waman macbuudka daxaahaa fidiyey ee ballaariyey wa nafsin baan ku dhaartoo nufuus looga jeedo nafafyaal iyo wamaa sawaaha waman sawaaha allaha abuuray ee bilaabay ee subxaana wa tacaala ahaysiiyey oo fa alhamahaa markaa baray bimacnaa carafaha fujuuraha fujuurkeed u caddeeyey iyo wa taqwaha cabsideed waxaa loo caddeeyey wixii fujuur iyo xumaana iyo wixii taqwaa iyo wanaagah baa loo kala caddeeyey bayana laha alkhayra washara sharkii iyo khayrkii baa loo ilaahay u kala caddeeyey wadaacata walmacsiya daacada iyo macsiyadiina waa loo caddeeyey wa carafaha maa ta'tii wamaa tattaqi wuxuu ilaahay baray oo u bayaaniyey wixii la raba inay nufuustu la yimaadaan iyo waxay ka tegayaan oo iska ilaalinayaan ka ilaahay toddoba arrimood buu ku dhaartay qoraxdii iyo dayaxa habeenka iyo maalintii samadii iyo ardadii iyo naftii bashariyada wa nafsin wamaa sawaaha intaas baa ilahay ku dhaar subxana wa tacala idhaaran licadamati qudrati qudradiisa weynankeeda ilaahay muujinaya keligiis baa ilaaha subxaanahu wa tacaala ilaah kale ma jiro fa alhamahaa ku ilhaamiya bimacnaa bayanaha wa carafaha fujuurahaa iyo wa taqwaahaba intaasaan ku dhaartay jawaabalqasamkii waa kan qad xaqiiqe aflaxa waxaa liibaanay man baa liibaanay zakaahaa dahiray naftii oo daacada ilaahay ku dahiray oo xumaantaiyo macaasida ka dahiray waqad qaaba waxaa hoogay man baa hoogay dasaahaa wasakheeyey xumeeyey oo halaag sababku noqday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kadabad waa beenisay hamuudu reer hamuud nebigii loo diray bay beeniyeen bidaqwaahaa bisababi daqwaahaa qooqeeda sababkiis id waqti ayay beenisay inbacatha uu u degdegay oo u aaday ashqaahaa reer hamuud koodii ugu shaqisanaa ugu ayaan darnaa ugu ahlu naarsanaa markuu macnaha hashii xaggeeda aaday isagoo raba inuu boqnaha iyo faylaha jaro qudaar baa la dhihi jiray baa l qudaar ibnu kathiir wuxuu yidhi waxaa la dhihi jiray qudaaru ibnu saalif waa ninkii ilaahaygii markuu ka sheekeyna yidhi fanaadow saaxibahum bay u dhawaaqeen fatacadafa caqara kii la yidhi wey nin madaxoo reerkiisu wuxuu ka ahaa madax ka ah oo shariif ka ah oo la adeeco laakiin reerka kan ugu liito ahaayo ugu shaqisan ugu ahlu naarsan fa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyagii qoladaas rasuulullaahi rasuulkii ilaahay oo nebi saalixa naaqatallaahi iyo wa suqyaahaa ixdaruu ka digtoonaada naaqatallaahi ilaahay hashiis iyo wa suqyaahaa waraabkeeda war hashaas iyo waraabkeeda ha iskugu dhowaanina hashaana dhibaato ha gaarsiinina maalin bay cabtaa idina maalin baa leedihiine maalinkeedana ceelka ugu teginina lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum suuratu shucaraa ayaa lagu yidhi fakadabuuhu way beeniyeen nebiga ilaahay oo saalix ahaa fa caqaruuhaa hashiina waa boqongooyeen caqaruu yagii oo dhan baa la cabira hal nin baana dilay waxa weeyaan waa ku tashadeen mar hadday ku tashadeenna ninkay u direen ayaa hawshii qabtay kulligood iyagoo qabtoo kale ka dhigan yihiin fa damdama ilaahay waa daboolay calayhim dushooda fa damdama waa daboolay oo waa halaagay calayhim iyaga dushooda rabbuhum rabbigood bidanbihim bisababi dembihim dembigoodii sababkiis ay la yimaadeen ayaa damdamadu waa halaag macnaha isti'saal ahoo jiridgoyna kulligood waa la baabiye wey fa sawaahaa ilaahay waa ku simay sawaa ilaahay waa ku sima cadaabkii haa qabiiladii yaa cuquubadii la keenay iyo ciqaabkii soo degay iyo cadaabkii waa lagu sima kama badbaadin baa la yidhi laa sagiirun walaa kabiirun walaa ghaniyun walaa faqiirun qof yar iyo qof weyn mid qaniya iyo mid faqiira midna kama badbaadin waa ku wada dhaca walaa yaqaafu ilaahayna ka cabsan mayo cuqbaahaa arrintaa ciribteeda iyo dakanadeeda iyo aanadeeda ilaahay ka baqi maayo ee bini aadamka iyo koonka adduunka marka la joogo markii qolo cid wax yeesho waxay ka baqayaan waxay geysteen in looga daba yimaado iyana dhibaato la gaarsiiyo qoladan dhammaantood waa la baabiiyey hal qofna lagama reebin ilaahay baa saa u galay subxaanahu wa tacaala walaa yakhaafu cuqbaha ilaahayna ka yaabi maayo kana baqi maayo halaagga uu qoladaa halaagaya baabi'inta uu baabi'iyey yaa arrintaa ciribteeda ilaahay ka baqi maayo cid uu ka baqaya ilaahay ma jidho dakanadeeda iyo raadad raaceeda ilaahay ka baqi maayo siday u baqaan madaxda adduunka iyo boqorradu markay meel dhibaato ka geystaan in faldembiyeed loo soo qabto ama loo ciqaabo yaa ama hadhow dhib loo gaarsiiyo taasoo kale maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye ilaahay ka baqi maayo cidnaba darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab